salaamayaa salaan kadib run ahaantii waa su-aal aada u fiican waana maxaa la dhihi jiri xaalad taagneed waaye haddana waktiga aan kula hadlaayo door waa soo gaari laakiin ma xawlisana xeyntada maka soo gudbin laakiin saacaddaas aan kula hadlaayo biyaha xagooda saasaankooda waa nasoo gaaray
waa gartay waayo marka nolosha dadka ku tiirsanaa webiga oo beeraleyda u badan deegaanka hadda waa sidee sidee uga warhaysaan waxaa kaloo la sheegayey cudurka shuban biyoodken uu aada uga dilaacay markii biyuhu ay yaraadeen marka nolosha hadda sidee uga warhaysaan diyatiin maamulka degmada
wallaahi shubanbiyoodka sida aada ogsoon tahay waa jiraay laakiin shubanbiyoodka hadda sidii oo hore uu ahay maanta ma aha ilaahay waa naga najeeyay alxamdulilah maalmihii soo dhaafnay sidau ahay maanta ma aha insha allah maalmaha soo socdan waxaan rajeyneynaa inaan magaceysiiyo oon ka baxno aduu adeeg waa gartay marka waxaa jirtaa oo hadda dhibaatada ugu weyn ee dadka haysata ay tahay in marna webigu uu aada u biyo keeno oo dadkii noloshoodu saameeyo marna biyo la-aan ay dhacdo sidii bilihii lasoo dhaafi jirtay marka maamulkii degmada tihiin saameyn intee la eg bay idinku yeelataa maxaa maxaa sabab u ah ogaantiin sidee wax looga qaban karaa
run ahaantii dad biyo la-aan qabati siday noqonaay isu sheegid ma rabto cid kasta waa garan karta biyo la-aantu wayna saamaysi ilaahana magaciisii wax uu ku caalam yahay waaye ilaahay wuxuu og yahay waaye qorshaa ilaahay u degsan waaye annaga muslim aan nahay waxaan leenahay ilaah oo naga dulqaad dhibaatada na haysato laakiin magaciisi su-aashaas oo maxaa dhihi jiray sida ay noo saamaysi su-aal waa ka dhan tahay qof biilaan hayso waa garanaysaa waa
waa garta marka middan la xiriirta in marna webigu gurayo marna uu soo noqonayo maxaa sabab u inkastoo arrin dabiici ay tahay haddana maxaa looga faa'iideysan layahay kheyraadka webiga maadaama qeyb ka mida meelaha uu maro oo muhiimka oo magaaladii jowhar aada guddoomiye ka tahay
ruaantii waxaa looga faa'iideysan layahay kheyraadkaas waxaa sanadahan dambe dowladii dhexe markay baxdi ka baxdi waxaa la bartay niman la dhahaayo n g o oo alowsaal ah daawogu magaciisii noo soo soo dhoobtay n g o-daas oo markii loo baahan yahayna waxaan qabanayni weligoodba ay u badan yihiin xiligiyo la gaari ama xiligiyo la gaari in wax ay qabtaan ama xiligiyo dhex maraayo abuuraan wadna ay dhahaan oo dadkii uu ka tago maxaa dhigi taxdirkii iyo diyaargarowgii ay ebil ay qabsan jireen ee ay isleeyihiin hay-ad ebilaa ku imaaneysaa ku qodeysa keliga hay-ad ebilaa abuurku siinayso sidaa daraaddeeda haddana iimaankiio ilaahay naga qaada iimaanka ilaahay noo sugo oo marka ma dadkiiba waaya ma dadkii gacan inay gacanta hay-adaha taageeraya aya ayay ayay shaqadoodii iyo dadaaladii ay samayn jireen si beeraha ama biyaha ay uga faa'iidaystaan ayay ayay hadda ku wareejiyeen aniga waxaan ceebsaha guddoomiye ahaan hay-adaha dadka niyadda u geliyo assessmentaan sameyneynaa waxaan idin sameynaa beeraha idin sameynaa idin falaynaa beeraha abuurkaa idin siinaynaa keliyaha idin qodaynaa dadkiina ay sidaas isu dhiganaayeen waxaan leeyahay dadku reer jowhar dhaqankii ebel aan ka seynin ha ku dhaqmaano iimaankooda ha sugtaano cid weliba ha isku halayso gacanteeda ilaahay subxaana watacaala ha isku halayso hooshooda ha qabsadaan ha iskaashtaan aan leeyahay marka maadaama dadku ay isku dhiibeen hay-adahaas oo ay ku tashanayaan idinka maamulkii deegaanka ayaa tihiin miyaadan la xisaabtamina hay-adaha
anaga wax badan aan qabsani hay-adna ma rabno in macaanguraato intaas aan la marno baaq kasta aan u dirno dadka ayay hamageliyaan haddana magaciisi maka waantoowaan waxaan rabnaa hadduu alla idmo in dadkeena aan ku wacyigelin oon ku wacyigelinona ilaa wakti xaadirka ah in ay beeradooda ay fashtaan annaga kacisma ayo magaciisi ka maamul ahaan hadda waxaa maanta maantaan ka nimid meelaha uu ka jilacsan yahay anigii guweeratoraha iyo ku-xigeenadiisa iyo magaciisi ku-xigeenada degmada dhammaan xubnaha maxaa dhihi jiray odayaasha edhaqanka ee degan magaalada ama kuwa siyaasiyiintaba anigoo gurmud ayaan tagnay meelaha uu ka jilacsan yahay sida wax loogu qaban lahaa waana ugu diyaar garowday sidaa wax uu qabaleen aan wartayleen waay waay ay aduna ma gartaan in maxaan ku idhaahay so ka hortaga ay noo nagala qayb qaataan waayo marka maadaama waktigii loo baahnahay adigu ay shaqaynayn maamulka gobolka eh, iyo am- adigoo degmadii madax ka ah iyo mas-uuliyiinta kale kula joogta ma ka wada hadasheen sidii ama hay-adaha eh, waktigii loogu talagalay inay dadka eh, eh, eh, caawin helaan ay caawiyaan haddii kalena aad shaqada ka joojisaan eh, maadaama waktigii eh, dadku ay u baahnaayeen aanay waxba siinayn
balse maddaheenu ma aha ka maamul ahaan in hay-ad ama qof wax qabanayo shaksi ah in aan wax ka joojino maddaheenu ma aha balse waxaan ugu baaqaynaa in dadka wakti ay wax u baahan yihiin ay u qabtaan haddii waa leedahay waa gartay hadda eh, bal meelihii aad tagtee maanta oo webigu ka jilcanaa oo kale sidee ahayd noloshooda sidee ahayd xaaladoodan idhaahde dadka degan eh, bal ka waran noloshooda
noloshooda alxamdulilah intuu ilaahay siiyo way qabaan n haddana eh, maxaan ku dhahay beerihi xilligii guga ayaa loo diyaar garoobaya annagana gacan baan ku siinaynaa ka maamul ahaan intii kale aan keena aan qaban karno waxaan ilaahay ka baryaynaa in n ay kusoo noqoto degmada jowhar n waktigii aan- oo la oran jiray jidda ama jowhar